waxaa la dhahaa kuulow maxamed sheekh madaxda xisbiga macalimiinta oo kenya national union of teachers la dhaha ayaan ka imaaday waxaan imaaday wajeer anagoo xafiiskaas wakiilashaynay marka macalimiintii way arrintan waa arrin mar kasta dhacdo sanad kasta ay macalimiintu su imaadaan wixii dhib oo macalin haya wixii promotion ku xisaabsan wixii ku xisaabsan welfaregoodii noloshada mushaarkoodii waxaan baan isu sheegnaa baan arrintii arrimihii u falanqayni khaasatan arriminta nabadina waa ka hadalna xagga iskuullada iyo xagga macalimiinta marka shacabka reer wajeer waxaan ka codsanayaa in arrimahan macalimiinta oo macalimiintan garab la siiyo macalimiintana dowladda lala xiriiro la dhaqaaliyo sifa ay macalimiin nooga tageen maxaa yeelay macalimiin markaas waa noola qaraa waa nagala tagaan arrin yar baday dhacdo ay naga tagaan marmar arrin aan wajeer ka dhicin ama dheera ka dhacis tii ay qiil ka dhiganayeen marka waxaan ka codsanayaa shacabka reerman wajeer inay macalimiinta gacanta midigta ku qabsadaan maxaa yeelay wixii kelix oo ummadda ay ku midoowayeen waa tacliinta tacliinta diinta ha noqoto ti iskuullada ha noqoto wixii lagu midoobayo oo dadka masaakiinnimadana bixinay waa tacliinta marka dadka waxaan ka codsanayaa ina macalimiintii gacanta midigta lagu qabto annaga horta macalimiin baan u doonnaa macalimiintan aan u doodayna wixii macalin dhiba wayna dhibayaan marka annaga markii macalinaas dhib soo sheegta macalimaa la dili lahaa macalimiinta meesha ka soo qaadan baan dhihinaa dowladda dushaan ka fuulaynaa macalinkaas maxaa loo dili macalinkaas meeshaa laga soo qaado macalimiintana beryahan dadkii waa la horumari qafka bini'aadinka meelaas raban kuma qasbi kartid marka macalimiintii gudahayn unbaa lagu laynihaya dadka qaarkiis waxay leeyihiin shaqaalaha kaleba waa joogaan macalimiinta kalex maxaa dhibay macalimiintan badi dadkan shaqaalaha badi oo iskoodii u shaqaysanaya ama dowladdu shaqaynaya badi magaalada joogaan gaaladan kale oo aan la kolse laakiin kuwa meel kastoo tuulaya joogaan macalimiinta iskuula ka furan tuulo kasta marka arrintan waana dhibti annaga waxaan rabnaa shacabka iyo dowladda nabadgelyada macalimiinta lagu dadaalo in ilmahayna kulli college iyo macalimiinta aan geyno dhibkan kilax sidii looga baxay koolejyaashii aan qabno oo teachers training college aan qabnaa in la geeyo caruurtayni maxaa yeele haddii dhinaca isbitaalaha xoogo waaraysan laakiin dhinacii education weli zayd aan u dambeynaa marka aniga shacabka waxaan ka codsan lahay maadaama aan wadani aanahay maadaama aan nin reer notistannahay nin reer mandera in ilmahayna aan ku aruurino collegeka macalimiinta intary pointigii awal la diidayni waa la yareey hadda waa fiicantahay hadda waa socotaa arrintaas ilmaha in koolejyaasha la geeyo waa anigoo socdiya ibraahim mayo ururka macalimiintan chair person u yahay waxaan maanta ku qabnay magaalada wajeer sanad guurihii annual general meeting oo macalimiinta tricot of the teachers naga soo qaybgaleen maxaan ka hadlayne arrimo ku saabsan macalimiinta sidii loo dallacsiini lahay maxaan ka hadlayne insecurity iyo macalimiinta naito oo annakana la degan siday nabad ku heli lahaayeen maxaan ka hadlayne sifi ilmahayn markay foomfood ay dhammeeyaan siday kollejka macalinimada sidaan ugu ugu qaybgeli lahaayeen amniga macalimiinta gacanta waalidiinta ku jiraa dadweynuhu ku jiraa amniga macalimiinta dhib ma dareemayin insha allah meel alla meeshii aan ogna intay xun tahana k p r aa lagu asaangarayn doonaa macalin dhib soo sheegani doonana ma laha insha allah macalimiinta intana laga qaada diyaar uma nihin ilmahayn haddee macalin la-aan yihiin buugata la-aan yihiin rafaadsan yihiin dhib badana iska jira alxamdulilah county governmentka waa inoo shaqaynhaysa laakiin sidii la rawataa weli maxaad arki maalin meel aan wareegne maxaad arki macalin oo isagii islaantiisi macalimiin kale hal qol iskugu nool c d f ka maxaan dhihi lahayn wajia county wajeer east west south south north tarbaj macalimiinta guryaha intii laga hagaajiyo macalimiinta intii niyada loo dhiso macalimiinta intii lasoo dhoweeyo halaha macalimiinta aan haysan intaan iska fakana diyaar uma nihin kuwan hadday naga tagaan macalin sidii lagu helo waa iska adag tahay ilmahayna shaqada macalinimada ma rabaan waa intaan ku baraarujino macalinimo shaqadeeda wax ka fiican ma laha hadda hadda hal gabar maanta hadday wax barata bulshadayaa wax barata maxaan hadda ku baraarujinaynaa bulshaweynta wajeer aan inikoo raalli ihidiinta fadaaliini ilmihiini shaqadahan kale aad u diraysiin hal iska dhaafo waxaan rabi lahayn badi maxaa un waaye anaka bulshadeen isaan kor ugu qaadan lahayn waa intaan macalimiintahayn aan kor u qaadana ilmaha yar yar aan ku baraarujino siday kollejka macalinimada ay ku galaan